Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan dhegeystayaal subax wanaagsan jimco wanaagsan qodobadaan warkan subax idinkugu hayna waxaa ka mid ah xildhibaanka deegaanka faafi oo sheegay in la weeraray kolonyo uu la socday rayla oo ku eedeeyey safiirka maraykanka ah mek whiteman hadalkii ku aadanaa doorashadii sannadii hore ee labada kun labaatan iyo labada iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dood ka qayb galay sheegayna in ay dowladdiisa aqbali doonin in la qabiileeyo dagaal uu ku dhawaaqay oo uu sheegay inay dowladdiisa la gelayso kooxda al-shabaab kulan wacan subax wanaagsan jimco wanaagsan markale dhegeystayaal waa maalimo jimca taariikhdu waa toban iyo sideedda bisha sideedaad ee agoosta sanadka labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhowaada hogaamiyaha azimiya lo umoja wan kenya raila odinga ayaa si kulul weeraray safiirka maraykanka ee kenya mek whiteman kadib hadal ay ka sheegtay doorashadii guud ee agoosta sanadkii hore labada kun labaatan iyo labada ayna sheegtay inay ahayd doorashadii ugu kalsoonida badneyd ee abid kenya ka qabsoontay mr odinga mar uu ka hadlayay shirka dowlad wadaajinta ee ka soconaya ee ismaamulka eldhored erahda ee magaalada eldhored ee ismaamulka sangiishu ayuu watman ku canaantay waxa uu isagu u maleynaya inay tahay faragelin lagu hayo arrimaha kenya madaxweynaha arahda ee madaxa mucaaradka ah ayaa waxa uu sheegay in ergeyga maraykanka isagoo difaacday mudaharaadyadii isdabajoogga ahaa ee dhowaanahani socday kuwaas uu sheegay in ujeedadoodu tahay midaynta dalka ayna ku qasbanaan ee ku qasbaan dabcan dowladdu inay timaado miiska wadahadalka waxa uu sheegay in haddii whiteman ay sii wado ka hadalka arrimaha kenya markaasi kooxda siyaasadda mucaaradka ay ku qasbanaan karaan inay ka codsadaan dowladda maraykanka inay dib ugu yeeraan safiirkeeda oo dib ay ugu noqoto dalka maraykanka xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka faafi ee ismaamulka garissa saalax yacquub ayaa sheegay in kolonyo uu la socday la xabadeeyey gelinkii dambe ee shalay xilli ay ka imaadeen aaska marxuun cabdi cabdi cabdo cabdi cadow oo ahaa nin loo dilay falal argo waa fal argoosia oo ka dhacay magaalada galmagala sida uu mudanuhu sheegay waxa uu xildhibaanku u waramay maxamed cali madoobe magaalada gaaris de intii aada maqasheen un waaye meeshan ku nusul dhahay dhibkeeda unbaa weli dalkaas gaaray muddo waxaan u malaynaya sanad ku dhawaad bay socotay dhul iska banaan oo aan balangaraysnayn oo dowladda aan waxba ku lexeen oo countiga iyo nationalka waxba aan ka qabanin weeyaan ninkii degana isaga intuu qabsado beecinayaa beecaasa lacag keenay markay iyaga isku qabsadaan dadkan isku qabsadaan qabiil bay u bedelaan qabiil kuma salaysano laakiin waa arrin oo dad ganacsata ah oo dhulbooba meesha degan saasaa darteeda keentay dadkii dhulka isku qabsanaya in dad badan la dilo qofkii la dilana qabiil ahaan loo loo shabaxdo marka laba qoys oo walaalo ah ayaa kulleyta dadkaad dhintaan u badan ninba ninka kale dhiiga dilay ay tahay ugu dambaysa intaasoo dad baa dhimatay oo lix dhalinyaro ah lagu dilay loona sababay nin horaan lagu dilay buurargi waa tahay mudane waad mahadsan tahay adigu qudhaada baraha bulshada waxaad kusoo qortay gaar ahaan twitterka in maanta kolonyadaadi gaariga lasoo weeraray bal waxaad nooga sheegtaa siday wax u dhaceen wallahi shalay hort nairobi kasoo baxnay waxaana u maanay dhalinyaradaas oo aan qaxunna la dilay tacsiye iyo howlaha sidaan ku qaboojinana waa madax ah labada dhinac qoys labada qoys ku yimaadeen tii anagu u joogno akhbaar ii soo dhacday deegaankaan kasoo jeedo faafi faas ahaan degmada aniga aan ku dhashay beega harga waxaa noola sheegay afar qof in lagu dilay muddo salaasi waxaan gaaris ka baxay sibaan bal aaskii iyo dadkii xaaladda usoo ogaado meesha markaan tagana nin oo aanadu aqaano qoyska meesha lagu dilay asoo masaajidka soo bakhrinimadii dhabarka laga toogtay niman oo haddii un sida kale loo tilmaamay ayagana ahaayeen ayagana xabaday isdhaafsadeen ayagana nin bay dileen ninkii meedkii baan kasoo qaaday meesha magaalada galmagaala baan keenay gaarja baan kasoo qaaday galmagaala baan keenay kii kale hadda qoyska u dhashana isagoo markaa aaskiisii aan ka qayb galnay kii qoys kale u dhashana ciidanka waxaan la hadalnay booliiska saldhiga halluqo way u imaadeen si wanaagsan bayna ku qaadan inay dadkooda iyo reerkooda ugoyaan marka meesha umaad dad kula hadalnay ninka markaan aaska dhamaynay labada qoysba nabad baan yaan baafinay dad isla dhashan yihiin amin casr baan kasoo baxay anigoo markaas hoyan hoy oo gaaris oo socdo markaan kasoo baxay magaalada gaaris meel ay yidhaahdaan degeega markaan usoo dhow yahay waxaan aheenaan filayaa entouragekeyga aniga iyo gaari media iyo gaari booliisa iyo gaari oo odayaal aan ku watay iyo afar borobox oo dhalinyaro ila socdeen iyo dad dumar ila socdeen boroboxihii baa iga horreeyeen laba borobox baa iga horreeyeen labada boroboxa la xabidayay marka horey gaarida weliba aada loo xabidayay way carareen gaarigii booliiska ku xogayay keyga booliiskii xabad lagu furay annaga gaarigii meesha taajinay aad baa noola xabiday booliiska inta muddo soddon daqiiqa isdagaalaayeen isxabad isku xabadaynaayeen marka booliiska noo baaqeen darawalka anoo madaxa hoos ku haynay carar na dheheen waa isku hareen waan soo dhaafnaana magaalada tuulada degeega baan ku sugnay booliiska gadaal noogu imaaday gaarida naga horreysay oo aad loo dhagaxiyey gaarida iga dambeysana waa la kala jaray waxaa kala jirtay xabadii dhinaca oo yani oo la kala gooyey antoraajkii dhinacan ka socoto qaybta nimanka jabhadda ahaayeen marka way noqdeen oo dhinac gadaal ay u carareen weli media team iyo dad ba ila socday waxay ku noqdeen degmada galmagaalaha hadda maan furiyeysanay oo ay yidhahdeen xaggaan joognaa marka annaga degeega imaanay degeega oo dadkii argagaxsan oo dumarkii iyo dadkii oo qaxayaan oo amin casar nala soo maray yidhaahdeen niman mootooyinku wataan no imaadeen oo yidhahdeen ka baxa meeshan abada waa dhugeynaa marka dadka aan u tagnoo ciidan la-aan eh k b r la-aan eh waxba aan haysanin oo leeyihin waan qaxaynaa bilcaantii iyo dumarkii iyo dadkii oo dhan banaanka tugan burraa baan u kacaynaa leeyihin waan sii cararaynaa marka meeshuun baan kula hadalnay ani sidaasaan burraa ku imaaday marka dambena booliiskii daafacayna ama naga socdeen ayaga naga daba imaadeen iyo gaarida kalena waa noqdeen kuwii hore la xabadeen meesha booliiskan kusoo dhamna labada gaari marka saas wax u dhacay marka ee, mudane ma jiraa d- safarkaaga dadkii kula socday dad ay wax soo gaareen maya xabad wax xabad soo gaarta malaha xabadeen muddo oo xabadaha la isdhaafsaday ma waxaad maan dhaawac wax soo gaara malaha wax dadda gargaaro waa tahay marka ma la xaqiijiyo wa ayo cidda idinsoo weerartay ma wallahi dad xabad isdhaafsanaa lama xaqiijin karo dee waxaan u raacno un hadalkii eh, dadka reer degeega oo lala hadlay dad bay kaseen nimanka mootooyin wateen nin bay aad u kaseen waa k b r bay yidhaahdeen qoyskiihana way sheegeen marka ma kuwaasaa kuwana xabadeeyeen ma kuwa akhbaar bay wadeeyeen ma dhihi karno marka baaritaan bay u baahan laakiin malaha iyo hoosha ilaa darabtay u socoto un baan kasoo qaadaynaa iyo eh, socodkeygu haddana la ogaayo waxaan usoo baxay iyo xanuunka meesha taala labada dhinacba saas ma u qaadana maxaa yeelay waxaan xabadeen laha wuxuu noqon lahaa ama al-shabaab ama arrinta eh, dhulka laisku wahay eh, sida xabadda ay u dhaceysay iyo sida nimanka u dagaalaya niman aan tababarnayn inuu yahay niman laftigooda baqaayeen ay ahaayeen niman un waxay hooshay wateen hooshii aan fulin waayen oo kada kada ka ahaayeen iyo haddii taarikhna waa iska qornay si aanan ku baxsanaa falnati ilahi alxamdulilah saa unbaan kusoo baxsana marka saasaan dhehaynaa kulleyto maaha al-shabaab middan eh, sida anaga aan ku arki jirnay waxaan filayaa inay tahay un wuxuu is- dabajaagi eh, hadalka un socdo ilaa daraad inuu wuxuu ku sallaysan yamaan u qaadan Ee, marka hadda xaggee ku sugan tahay aday xildhibaan gaarsan jooga hadda marka n- laamaha ammaanka deegaanka faafi ee adiga aad mas-uulka ka tahay arrintan ee, dabcan ma ku wargelisa oo ma ku raad joogaan dadkii dhibkan ee, geystay waan wargeliyay dee saldhiggeena u weyn anaga waa burra burra east eh, police station waa usbudhiga waan wada sirnay aniga usbudhiga iyo qoladii ila socota waa ciidanka naftigiisa sirnay Eh, ninka police regional police eh, commandantkana eh, waan la hadalnay asaga waan la hadlay waqti ay soo wacay werito murayadii bay dhahaan waan warramay warkana way haysteen marka way la socdaan waana u sheegay tallaabooyinka la qaadi karo waxaan u baahannahay caawa si degdeg ah in ciidamo loo diro meeshaas hay-ado badan baa joogaan eh, faaf markii la yidhaahdo oo q r u ay yidhaha intaasoo xaraa ku taala sj wuu nagu yaryahay laakiin ciidan badan ciidamada hadday patrol fiican sameeyaan inuu maanta dhibaatada ay yaraan bay waa jirtaa marka waxaan dhanay bal patrol wadooyinka ku sameeya dadka ha loo tago labada dhinacbo ha la ilaaliyo amniga taas waan ku waan ku wargelinay marka say tallaabo u qaadayaan ayaga ku xiran laakiin annaga waxayna la tahay fikrad ahaan kulleyka waan u sheegay iyo meelaha laga qaada insha allah xildhibaankii deegaanka tahay oo magaalada gaarisana ka tirsan ee, deegaankaasi faafi maxaad u sheegaysaa shacabka ee, ismaamulka gaarisa ee gaar ahaana shacabka deegaanka faafi fariintaada maxay tahay ku aadan afarinta maanta qafrigan ka sheegay eh, number one waa ammaan number two waa nabad number three waa peace eh, isma dhaamaan marka waxaan leenahay dadka nabadda waa lama huraan Eh, labadan qoys waa laba qoys oo isku basheen waa laba qoys oo hal ah, aaba kasoo afbaxeen weeyaan waa laba qoys oo isku dhal isku isku dhul iyo degaan ah kulligooda waxaan leeyahay nin walba ninka kale hala hadlo annagana kuwayna la hadlaynaa waxaa la walaalkaa markuu ku dila asagun baa dhow eedaa adi walaalkaa inuu ku dila anaga tallaaba ka qaada maaha dhulka ee waxaa lasku haystana dhulka waa isku leenahay waana wada leenahay haddii ayaga iska dhigaan inay dhulka lahayn qofka adi xoola adaa leedaa leedaa ani milya adaa adaa shabahaadka isisiisa anaga ma aanas marka dadka kale dadka kale way nooga duwan yihiin walaalena farinta aan ufalayna waxaa waaye walaalkaa baa dishay haddaad dishid kuwana waxaa leenahay kan kale hadda walaalkaa baa dishay intaas maa leenahay farinta marka amniga muhiimada iyo nabadda waxaa lagu soo warramay in nin xaaladiisa caafimaad ay dhakhaatiirta la tacaalayaan kadib markii la sheegay inuu isku gubay agagaarka deegaanka hoose ee mwempe tayari ee ismaamulka mombasa waxaa haatan ih lagu dabiibaya isbitaalka guud ee gobolka xeebta oo laga daaweynayo dhaaci- dhaawacyo culus oo soo gaaray muuqaal baraha bulshada lagu faafiyey gelinkii dambe ee shalay ayaa laga dhex arkayay ninkan oo aan weli la aqoonsan oo isgubayo iyagoo dadkii goobta dhacdadani laga soo tabiyey joogay ay daawanayeen ilaa iyo haatan ma cadda sababta ka dambeysay in ninkani uu dab isqabadsiiyo sidoo kale booliiska ayaa weli ka hadlin dhacdadan ama wax faahfaahina ka bixin
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa xalay magacaabay guddi cusub oo gaara guddigan oo ka kooban sagaal xubnood ayaa loo xilsaaray dhamaystirka baarista iyo weliba in warbixin dhab ah ay ka diyaariyaan xaaladda ka jirta xis- eh, xa- xabsiyada iyo maxaabiista ku xiran ah intuba guddigan ayaa waxaa guddoomiye looga dhigay xildhibaan bashiir cabdi maxamed ameeriko halka guddoomiye ku-xigeen uu yahay xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif guddiga ayaa sidoo kale la kulmi doona hay-adaha dowladda ee ku shaqada leh arrimaha maxaabiista sida garsoorka xeer ilaalinta iyo dhammaanba bahda cadaaladda ee soomaaliya si loo helo wax- warbixin dhammaystiran oo ku aadan arrintan sidoo kale waxaa la furay hay-adaha dowladda ee quseysa arrintan inay la shaqeeyaan guddigan isku dhafka si warbixin dhab ah oo dhammaystiran ay uga keenaan shaqada loo igmaday iyo xaaladda nololeed ee maxaabiista ku xiran xabsiyada caasimada muqdisho arrintan ayaa imaaneysa xili xabsiyada muqdisho laga soo warinaya cadaalad darro xoogan iyo tacdiye ka dhan ah maxaabiista taasi oo dhowaana dhalisay xiisad xoogan maxaabiista qaar ayaa lasoo wariyey inay iska xiran yihiin toban sano iyagoo oo eh, dhammaystay muddadii xukunkooda taasi oo si weyn ah loogu dhaliilay bahda garsoorka ee dalka uuna dhowaan eh, ka- dabcan uu dhowaan ka gilgishay wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya taasi oo sababtayba inuu tegay eh, dabcan xabsiga uuna sheegay in xaalad halkaasi ka jirto uu soo ogaaday sidoo kalena ayna jirin sheegashada ah inay jiraan maxaabiis xirnaa toban sano oo xukunkoodii dhammaystay laakiin ay jiraan kuwo bilooyin iyo sidoo kale muddooyin oo kooban ay u raaceen muddadii xabsiga ay ku jireen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo kulan ay dadweynuhu su-aalo ku weydiinayeen xalay kaga qaybgalay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa shaaca ka qaaday in dowladiisa aynan aqbali doonin in dagaal uu ku dhawaaqay oo uu sheegay inay la gelayso dowladiisa kooxda al-shabaab la qabaa'iileeyo amaba qabaa-il ahaan loo wajaho maruu arrintan ka hadlayay madaxweynuhu waxaa hadaladiisii ka mid ah waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego farsamooyinka shabaabka ay isticmaalaan dadka orda isusoo dili ma yiraahdaan laakiin asbaabtay isku dili lahaa inay ka shaqeeyaan qabaa'ilka soomaaliyeed dabeecadooda waxaa ka mid a xuduuday kala leeyihiin dhulay kala leeyihiin degaanay kala leeyihiin degaanadaasi waa ku wada nool yihiin waa lagu wada dhaqmaa laakiin xeerar lagula dhaqmo oo loogu wada nool yahay ayay leeyihiin daaqsin hadday tahay colaadmuqay dhinac kale ka dhacdo dhinaca loo soo qaxaya wax walba xeeraray u leeyihiin waxaan xeerarkaas ahayn ayay dadka ku dhiirigeliyaan weliba de kuwa ayaga la shaqeeya ujeedadaas laho canaasirta oo lacag yaroo macno lanaysaar oo ay ka mid tahay ogaan la-aan bax ee, bartamaha reer hebel meel hebel tag ee, maxaanku yidhahdaa barked ka qodo ama ceel ka qodo waxyaabaha colaada ka timaada ka mid a waxaa ka mid ah aydan waxbaba jirin baan wiil yar inta lacag lasoo siiyo inuu meel inta yimaado qof muhiim oo reer kale ah inuu dildilo reerkii kalena waataan mar walba dhaho war qofkii qof dila waa dilaa ee reer hebel ma ah marka dadkeenna baseylkooda iyo fahamkooda meel hoose weli ka jooga arrintaas laakiin waa run waa ka hadalnay ayadoo dagaalka lagu sii jeedo gadaasheenna in dhulkii hadda wiilal badan ay kusoo dhinteen oo xore- xoreyntoodii lagu soo dhammaaday inuu nin fitno ka kiciya ninkaasi waa waa shabaabka waxba kama duwana dhowaanahan eh, qadiyada sidaas oo dhacayna dadkii sameeyey waa la baadi goobay waana lasoo qabtay qaarkood xataa hadday ka gudbeen xuduudda xataa waa lasoo qabtay Eh, sharciga ayaan la horgeyn ciidamadu amar uma qabaan inay toogtaan laakiin sharciga ayaa la horgeyn doonaa haddii aan la yidhaah Eh, ciddii shabaab la macaamisho u tagto oo u- maxkamad doonato dhaqaalo u geyso oo dib u heshiisiin la gashana waaba dad waaweyn oo macnalahoo akhyaarahoo laga garanayo weliba deegaankan galmudug qaar badan laga yaqaana ah ayaaba maanta u xidhan oo xabsi maxkamad la geeyo oo la xukumay oo maxaanku ihahdaa gaal shir ku jirta ayadana garanaya waa la ogyahay qabiilaynta dagaalka dagaalka shabaab in la qabiileeya sax maaha reer hebel dhulkeena ma imaan karaan iyo hebel dhulkaan ma reer hebel maa wax socda ciidan dowladdu ay soo abaabushay oo ay u soo abaabushay inay shabaab la diriraan waaye waxayna la socdaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed uma socdaan dhul qabiil uma socdaan xuduud fogeyn uma socdaan reer hebel geerooda inay soo dhacaan ama reer hebel inay wax ka bi'iyaan waxaa keliya waxaa keliya ay cudurdaar u haystaan waa inay shabaab meesha ku arkaan shabaab ninkii arka meeshuu jooga ha ku- ha kula diriro iyo meeshuu ku gaaray intaba marka arrimahaasi waa iska jirtaa dad badan inay xoogaa qabiilaynayaan laakiin arrinta hadda caqabad ku noqonaysa ma aha oo dowladdu mowqifkeeda waa ka caddahay shabaab qof kastoo ladbur carro ah qofkii ku tuuraya shabaab ama masaajidka inta ka istaago muxuu ahay shabaab eh, muxuu ahay waa saas dhahayaay waa mujaahid waa shahiid dowladda soomaaliyeedna garab iyo gaashaan ayay ugu tahay sidaas inuu yeelo qofkii sidaas inuu qofkaasi yeelo diidana waa dowladda soomaaliyeed inay ka qabatay joog adiga tira ay diyaar u tahay
ugu yaraan toban qof ah ayaa ku dhintay kadib markii diyaaradda ay ku burburtay waddo weyn oo ku taala waqooyiga kuala lambuur khamiistii shalay ahayd diyaaradan oo sideed lix rakaab ah iyo laba shaqaale ah ayaa ka duushay garoonka caalamiga ah ee Lankaw- lankawi waxayna kusii jeeday garoonka suldaan cabdulcasiis shaah sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda duulista rayidka ee malaysia diyaaradan ayaa ku dhacday baabuur iyo mooto oo mid weliba dabcan mid weliba uu siday hal qof sida uu ku warramay wargeyska dowladda ee wargeyska dowladda ee dalkaasi oo soo xiganaya taliyaha booliiska ee xuseen umar khan